ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku ekeeyeen saldhigyii ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa itoobiya ay ku kala leeyihiin gobolka gadow iyo gobolka shabeellaha hoose weerarka ugu culus ayaa ka dhaca saldhigga ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere ee gobolka gadow ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa halkaasi weerar ku ekeeyey ciidanka itoobiya oo walba cabsi qabay ayaa waxa ay bilaabeen iyaguna inay isdifaacaan diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayaan ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo nawaaxigeeda ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubeysnaa ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen dhufaysyada itoobiyaanku ay halkaa ku leeyihiin si ay dhimasho iyo dhaawac u gaarsiiyaan sida warku inagu soo gaaray waxaa la arkayay teenlooyinka ciidamada itoobiyaanka oo u dhisan qaarkood oo holcaya waxaana la maqlayay ciidamada itoobiyaanka qaarkood oo si xun u qaylinaya waxaa la aaminsan yahay in dhimashaya dhaawac ay jiraan intay doonaanba ha la ekaadaane sidoo kale waxaa la weeraray ciidanka dowladda federaalk ee iyaguna ku sugan degmada baardheere geesta kale waxaa xalay weerar madaafiic loo adeegsaday lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka warciise ee raagaceello oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan hoostaga madaafiicda ayaa ku hoobtay goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk fariisinkan madaafiicda lagu garaacay ee ciidamadu ku sugan yihiin waxaa jooga taliyaha milatariga dowladda federaalk ninka la yidhaahdo waa yuusuf raage oo horey uga badbaaday weeraro ay ku qaaday xarakada shabaabul mujaahidiin habeen horey ay ahayd markii sidaan oo kale ciidamadan la duqeeyey waxaana duqayntaasi ka soo baxaysa faahfaahin dheeri ah ugu yaraantii afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa la sheegay in madaafiicdu ay haleeshay oo halkaa ay ku qurbaxeen amaba ku dhinteen dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro saf ballaaran oo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin weeraradaasi oo xalay dhacay ayaa midkood waxa uu ka dhacay fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee ugandheska u kaalmaynayay ku leeyihiin magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa weerar kan la mida lagu qaaday ciidamada ku sugan owdheegle in muddo ayuu halkaasi dagaal ka socday qaar kale oo ka mid a ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyaguna waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisinka ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka sabiide oo ku yaala duleedka degmada afgooye una jira toddoba kilomitir oo keliya sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka beriire ciidamada dowladda federaalk ee deegaanadaasi ku sugan ayaa horey sidan oo kale waxay ula kulmeen weeraro joogta oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa la aaminsan yahay in weeraradii xalay la qaaday khasaarooyin lagu gaarsiiyey horey beriire iyo owdheglo waxaa uga dhacay weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka oo askar badan looga laayay hubna looga furtay